iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad ee falimaha rasuullada markaasaa bawlos shirka aad u fiiriyey oo ku yidhi walaalayaalow ilaa maalintan ayaan qalbi wanaagsan ku noolaa ilaa hortiis kolkaasaa wadaadkii sare oo ananiyas la odhan jiray ku amray kuwii ag taagnaa inay afka ku dhuftaan markaasaa bawlos ku yidhi ilaah baa kugu dhufan doona kaaga derbi caddaysanow ma waxaad u fadhidaa inaad sharciga igu xukuntid oo aad ku amartid in laygu dhufto si aan sharcigu lahayn markaasaa kuwii ag taagnaa waxay ku yidhaahdeen ilaah wadaadkiisa sare miyaad caayaysaa bawlosna wuxuu ku yidhi walaalayaalow anigu ma aan garanaynin inuu wadaadkii sare yahay maxaa yeelay waxaa qoran waa inaanad wax shar ah kaga hadlinnin dadkaaga u taliya laakiin bawlos markuu gartay in dadka qaarkiisa dukin yahay qaarka kalena ay farrisiin yihiin ayuu shirkii ka dhex qayliyey oo yidhi walaalayaalow anigu waxaan ahay farrisi oo ah farrisiinta wiilkood oo wax ku saabsan rajada iyo sarakicidda kuwii dhintay ayaa laygu xukumayaa oo markuu sidaas yidhina waxaa farrisiintii iyo sudukiintii ka dhex dhacay murun ururkiina waa kala qaybsamay maxaa yeelay sudukiintu waxay yidhaahdaan ma jiraan sarakicidda ama malaa'ig ama ruuxba laakiin farrisiintu kulligoodba way qirtaan markaasaa waxaa dhacay buuq weyn oo qaar ka mid ah culimmadii safka farrisiinta ayaa istaagay iyagoo hadal ku dagaalamaya oo leh ninkan wax shar ah kama helin laakiin haddii ruux la hadlay isagii ama malaa'ig la hadashay ilaah la dagaalami mayno oo markii muran weyni dhacay ayaa sirkaalkii sare wuxuu ka cabsaday inay bawlos kala jeexjeexaan markaasuu askartii ku amray inay hoos tagaan oo xoog isaga ugu soo qaadaan dadka dhexdiisa oo ay qalcaddii keenaan haddaba habeenkii dambe rabbiga ayaa isaga taagay isagii oo ku yidhi kalsoonow maxaa yeelay sidaad yeruusaalem iigu markhaati furtay waa inaad roomana iigu markhaati furtid yuhuuddu sirqool bay u dhigeen bawlos oo markii ay maalin noqotayna ayaa yuhuuddii urur samaysteen oo nidir wada galeen iyagoo leh waxba cuni mayno waxbana cabi mayno ilaa aan bawlos dilno mooyaane kuwa isku dhaartayna waxay ka badnaayeen afartan markaasay u yimaadeen wadaaddadii sare iyo waayeelladii oo waxay ku yidhaahdeen nidir weyn ayaannu wada galnay oo waxaannu isku dhaarsannay inaanaan waxba dhadhamin ilaa aannu bawlos dilno haddaba idinka iyo shirkuba waxaad sirkaalka sare garansiisaan inuu isagii idin keeno sidii idinkoo doonaya inaad aad u sii garataan waxyaalaha ku saabsan isagii annaguna intuusan soo dhowaan diyaar baannu nahay inaannu dilno isagii laakiin bawlos wiilkuu abtiga u ahaa wuxuu maqlay gaadmadoodii markaasuu yimid oo qalcadii galay oo bawlos u warramay markaasaa bawlos wuxuu u yeedhay boqol u taliyayaashii midkood oo ku yidhi wiilkan u gee sirgaalka sare maxaa yeelay war buu qabaa inuu u sheego sidaas daraaddeed ayuu kaxeeyey oo u geeyey sirgaalkii sare oo ku yidhi bawlos oo maxbuuska ah ayaa ii yeedhay oo wuxuu i weyddiistay inaan kuu keeno wiilkan oo war qaba inuu kuu sheego markaasaa sirkaalkii sare gacanta ku qabtay isagii oo gees ula leexday oo goonni ahaan u weyddiiyey isagoo leh waa maxay warkaad qabtaa inaad ii sheegtid markaasuu ku yidhi yuhuuddu waxay ku heshiiyeen inay ku weyddiistaan inaad berrito bawlos yarka hor keentid sidii adigoo doonaya inaad u sii weyddiisatid wax ku saabsan isagii haddaba yaanay ku oggolaysiin maxaa yeelay waxaa isagii gaadaya kuwo ka badan afartan nin oo iyaga ka mid ah kuwaasoo nidir galay inayan wax cunin waxna cabin ilaa ay isaga dilaan haddana diyaar bay yihiin iyagoo ballanqaadkaa filanaya haddaba sirkaalkii sare wiilkii buu iska diray isagoo ku amraya oo leh ninna ha u sheegin inaad waxyaalahan ii muujisay bawlos waxaa loo diray kaysariya markaasuu wuxuu u yeedhay laba ka mid ah boqol u taliyayaashii oo ku yidhi waxaad diyaarisaan inay saddexda saacadood oo habeennimo tagaan ilaa kaysariya laba boqol oo askar ah iyo toddobaatan fardooley ah iyo laba boqol oo warmooley ah wuxuu kaloo ku yidhi keena neefaf ay bawlos fuuliyaan oo nabad isaga ugu geeya taliya felikos markaasuu qoray warqad sidan ah kalawdiyos lusiyas wuxuu salaamayaa taliyaha sharafka weyn leh oo felikos ah markii yuhuuddu qabatay ninkan oo ay u dhowaayeen inay dilaan ayaan askar la imid oo bixiyey markaan ogaaday inuu reer roome yahay anigoo doonaya inaan ogaado sababtii ay ku dacwaynayeen ayaan isagii shirkoodii hor keenay kaasoo aan markaas gartay inay isaga ku dacweeyeen su'aalo ku saabsan sharcigooda laakiin inaan lagu ashtakayn wax uu ku istaahilo in la dilo ama in la xidho haddaba markii la ii sheegay in loo heshiiyey in ninkii la gaadi doono ayaan dhaqso kuugu soo diray isagii anigoo ku amraya kuwii soo dacwaynayey inay hortaada ku dacweeyaan isaga sidaas daraaddeed ayaa askartii sidii lagu amray bawlos kaxeeyeen oo habeennimo keeneen antibatris laakiin maalintii dambe ayay fardoolaydii daayeen inay isaga sii raacaan iyaguna waxay ku noqdeen qalcaddii kuwaasu markay kaysariya yimaadeen oo ay warqaddii u dhiibeen taliyaha ayay bawlos hor taageen isagii markuu akhriyeyna wuxuu weyddiiyey gobolkii uu ka yimid oo kolkuu ogaaday inuu kilikiya ka yimid ayuu wuxuu ku yidhi waan maqli doonaa dacwadaada markii kuwii ku dacwaynayay yimaadaan markaasuu ku amray in lagu hayo gurigii taliyaha